الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد
warbixintaas oo ay dadka shacabka soomaaliyeed la yidhaahdo boqol kiiba boqol waa muslim agtarkooda ay fikradda aaminsan yihiin warbixintaas waxay ka soo kala baxdaa kismaayo xamar yani garowe waqooyiga galbeed meelo ka mid a warbixintaas siday u hadlayso dhegaysta waa si ay ku kulaysan yihiin yani joornaal la yidhaha shabel barees oo ka soo baxa xamar iyo mid ka soo baxa kismaayo iyo mid ka soo baxa garowe taasay wada aaminsan yihiin odayaasha shacabka ee soomaaliya hogaamiya oo nabadoonada iyo ugaanshada loo yaqaano ayaana fikirdaasay u badan yihiin aaminsan waa siday aaminsan yihiin say u badan yihiin waxaan doonayaa maanta waxaad doontaan inaad ku fekertaan awalba marka halkaa mimbarkaa laga hadlo waxaad rabtaan baad sheegi jirteen oo la tidhahda reer hebel baa la taageerayaa oo la tidhahda qole hebel baa loo hadlaya waxaad doontiin ku hadla laakiin xaqaa'iqdu waxay tahay iyo xukunka ay diintu ka qabto oo ban sheegin haddii allah qadaro subxaana wa tacaala anigoo ka sheekay doona haddii rabbi qadaro barrita marka la gaaro munaafiqiinta labada gelin maalinta haddii allah yidhaahdo dadka munaafiqiinta la yidhahdo waxay diintu ka sheegtay iyo inaan dadka aan ka dhalanno islaam inay yihiin aan meelaha la warwareegayno aysan diin shaqo ku lahayn wax badanna lagu kari lahaa dadkaan ka tashada dadka diinta loo malaynayo meeshay islaamka ka joogaan way dukadaan waa dad yani magacyadooda maxamed iyo cali iyo cumar la kala yidhaahdo khalaas wax warbixintu waxay sheegaysaa yani wargeeska la yidhaahdo magaciisa ilays baggiisa sodonaad warqadda af yani yani waxa wey cadadkiisa sodomaad warqadda afaraad waxaa ku qoran hadalka soo socda marka waxa weeyaan wargeyska isaga ah wuxuu ka soo yani lasoo saaray sagaal iyo tobankii bishii koob iyo tobnaad sagaashan iyo kowda maalin talaada ayay warbixintu gaartay wargeyska maalin talaadaa buu soo qoray warbixintu waxay odhanaysaa sida soo socota nimanka warbixinta qoray waa akhristayaal ku nool magaalada banbaasa waxayna taageero guud ka haystaan shacabka in badan oo ka mid ah ilaa inta haantoolayda oo yani buraashalayda oo kambada laqlulaya mooyaane waxaad halkaa ka ka dareemi doontaa shacabkaanu inuu yahay ninka fircawn la yidhaha markuu masr u talin jiray waxuu sheegi jiray fircawn waxau yidhi yaa qawmi alaysa lii mulku misra haadi lanhaara tajri min taxtii macnaa waxau sheegtay in mulkiga misra uu iska leeyahay hoostiisa inay weligaan ku durduraan sawma ini bau yidhi anigu ninka keliya oo ilaha meesha ka ah anaa rabbukum alaclaa odayaasheenna waxay yidhahdeen sow anigu nabadoonka reerka ku horkaasi ma imin sow ninkii sargaalka oo cidda u soo halgamay ma imin warbixintaasi waxay dareensiiyey hadal aan maqlay saddex sano ka hor oon u malaynayay bal hadalkaa in la jigo weliba ay igula hadleen saraakiisha qaarkood dagaalka ku jirta hadalkaasi wuxuu ahaa s lm u s c iyo nimanka ka diriraya s b m oo koonfurta ka dirirayay waxay ku heshiiyeen dalka markay qabsadaan in alla intay jar ku arkaan iyo gabar xijaaban iyo inta masaajidka shanta saloo danaca kusoo dukada in la laayo loona sheega dadka sidii oo u sheegi jiray sadaam sadamahullah soo u sheegi jiray shacabkiisa oo ahaa ninka salaada subax jamaaca ku soo dukada naagta ha igu soo dacwaydo saraakiishaa ku heshiiday waxaa weliba warkaa in badan igu soo celceliyey qaaradda aasiya nigu jooga u s c da marka wararkoodii nimanka way isu soo tareen waxay u dan leeyihiin nimanka la ogaa ama ka tashada oo dad diin la noqda ama halkaa hogta oo sidii ari hoob ku da-ay noqda oo ku sitooba hadalkau alla yidhi shacabkeennuna waxay noqdeen hadalkau alla ka sheegay reer banu israail yani rabdii wixii lamid a fastakasa qawmahu faadaacuuh fircawn ninka la yidhaha istikfaaf uu dadka ku samaystay way adeeceen inahum kaanuu qawman faasiqiin waa dadkiisa ka baxoon islaam ahayn buu alla yidhi subxaana wa tacaala warbixintu waxay odhanaysaa waxay yidhahdeen saddexda akrista oo wargeeska akhrista waxaan naxdin walwal walbahaar hurdawaa nagu haya allaha ku rideeye saddexda arrimooday sheegteene waxaa nagu haya arrinta soo socota waxaad la socotaan soomaaliya inay ku soo fool leedahay dhiig badan inuu ku daato oo dhiiggii qabaa'ilka ku daatay ka beddelan sababtaasu waxa weeye dad magacooda wadaada la yidhaah kulla magacaaban ikhwaanu muslimiinka ayaa hub aruursada ragga cigaallada leh oo yuhuudda lacagta siiyo oo carabta ah ayaa lacag badan ku qufa waxay uruursanayaan hub fara badan maatada ayay laynayaan gabdhaha yaryarkaabay diriliqaystaan oy afar afar u qabaan xumaan ayay ka shaqeeyaan dadkana way dhici rabaan inay xukunka boobaan aawadii nimanka tilmaamaha iskale waxay qabteen baan idiin sheegaynaa bay yidhaahdeen araadista ilmihii oo yani soo saaray salmaan rushdi ka mid ah ayna laasim tahay sidii salmaan rushdi la yeelo in la yeelo waxay yidhaahdeen ikhwaanulmuslimiinku waa dadka burburka ku keenay dalka suudaan ikhwaanu muslimiinku waa dadka burburka iyo baaba'a ku keenay afghanistan waa dadka ka riday walwalka iyo dhibaatada algeria iyo tunisiya waa dadka diray aqoon-yahankii qaymaha badnaa allaha lacnadee qaymama lahayne ninka lagu magacaabo anwar saadaad oo yani ilmaha yuhuuddu ay korkotay ka mid ahaa dadka noocaasa weeye bay yidhahdeen ikhwaan muslimiinku waxay doonayaan bay yidhahdeen inay baabi'iyaan soomaalida waxay nimankaasu codsadeen in dheergaradka iyo aqoon-yahanada ka taliya gobollada majeerteniya iyo gobollada loo yaqaano yani dhinaca sooxiga jubbada iyo ragga amaakinta kala jooga in nimankaa la gumaado nimankaasu waxay ammaan u soo jeediyeen aan cadad lahayn u s c da iyo s ln oo laba urur oo sayaabiin oo daanyeeraa ah waxayna ku ammaaneen in ay nimankaasu gumaadeen qolada ikhwaanu muslimiinka la yidhaah inta kalena ay dagaalka ku qasbeen saas ayay ku ammaaneen marka waxay yidhahdeen majeerteniya nimankaa ha gumaado baxdama meelaha laga gumaado nimankaas sidaas ayay ku hadleen waa wargees af soomaali ku qoran waxaan allah uga rijaynayaa inuu janno ugu bishaareeyo ninka ii keena warqadda tan ama wargeeska noocaana soo gudbiyey wax badan baa laydinku yimi saraakiisha saaribada waaweyn leh oo aad tidhahdeen way dukadaan ama islaam weeye muslimiin ma ahan waana ilmo yuhuudeed kulligood sidiisa dhanna cadowga waxa uu ku koray saraakiisha ama dadka dagaalka ku jira ama dadka doonaya waxyaalaha qaarkood أكثر كده وأبناء أبناء الزنين أه وإله يخش نكره وليد بن المغيرة أماس مساء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك الزنين أن كان ذا مال وبنين أرى إليه إذا كتب عليه آياتنا قال أساس الأول أرى هيسان وأرى قبلك ولا أروري إيا قوة لغسة الدرسليانية إيا أمريكانكا إيا إنجليزكا وحان لأبنها إنا يستغان ضيارة ولا لحق حيران وإنتاس أم مليان لأب وصومالي إيا دولار إنتا بإسوه جرتا سلوه قيد iyo xamar kismaayo garowe iyo boosaaso iyo waqooyi galbeed waxaan ognahay madaxda noocaas inay lacagta meela dhigtaan nimanku waxay leeyihiin meesha warka ku soo qoray lacagta carabta laga qaato nimanka madaxda ee ikhwaanka hogaamiya ayaa yurub aqalla uga dhigta waa waxay ayagu yihiin saasay moodeen yurub bay aqalla uga dhigtaan annaga ha loo sheega hal aqal inuusan yurub noogu oolin sideeda ahaan marka waxaan idinku odhan lahaa dadyahow haddaad dad diin la-aad tihiin dadka idin hogaaminaya dadka aad wax ka sugaysaan shacabka aad u dagaalamaysaan oo leeda qabiilkayga saa la yeeha waa nimanka saa u hadlaya heshiis baa lagu yahay wargeeska wuxuu leeyahay waxaa wargeeska loo diray oo kale hadalka asaga yani himido wargeeska la yidhah oo ka soo baxaa waa uga soo baxaa isagana garowe ayaa loo diray warka kan himido inuu soo soo waa lagu soo dhawaynaya waa lagu soo dhawaynaya shabaabkii baa loo heshiiyey waxyaalo badan baa soo baxbaxay waxay yidhahdeen nimanku waa burcad hubaysan waxyaalaha la doonayana gara nimankan waxay yihiin nimankan waa in burcad hubaysan weeye la laayaa laynta ayadahad way bilaabatay dadka diintow ama isku tashada ama nimankaa u hogta aan diinta lahayn ha ka suginina gar nimanka ku shiraya aqalada maraykanka iyo ingiriiska ha ka suginina gar nimanka ku shiraya amaakintaa odhanaya dad baan inqaadinayna dad aan inqaadinayna waxaan kaloo soo ogaaday inay dhaceen dhowr iyo toban shir oo ay kala qabteen hawiyaha daaroodka iyo isaaga oo ay leeyihiin been isaga qabanaa ikhwaanka sidaas ayaa dhacday muslimiin ma ahan waa burcad hubaysan oo aan diin lahayn oo ilaahay ka furatay sidaa darteed nin kastoo muslimow cadow weeye nimankaasu kaa ku talagal intaa ka gadaal allah subxaana wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay markuu ka sheekaynaya dadka noocaana iyo waxaa lamidka ah ina aladiina irtaduu calaa adbaarihim min bacdi ma tabayana lahum huda shaydaan sawala lahum waamlaa lahum ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم سبحانه وتعالى إسرارهم فأفرتوا وحي إلهي كسفيي فكدينتوا وكردوا ومركي أغالين كالجلال وهنونك وحداري شيطان بوحى أفرتيي ودل عن إسلام إيا دين مثل جعنكو هيسانين وحي سلا كل نظرين وحى ربي توكديي نأبيهم قرآن كي نأبيهم waxay ku antacoonayaan nimanka warqadda qoray ikhwaan muslimiinku diintan wakiilkana hay yidhaahdeen waxayna doonaynaa inaan dalka diinta ku xakunno waxaana doonaynaa inaan dhiigga daadinayo sidaa ku joojinno waxaa sidaa taageersan oo warkaa wax ka qaba culummo ay wataan oo isku sheega inay yihiin dad tasawuf ka socdaa iyo dad fara badan haddaba ummad yahay haddaad khayr doonaysaan rabbigiin ka cabsada waxaa hogaamiye idiin ah waxaa dad idiin ah waxaad husugaysaa waa nooca saraakiishu waa gaalo shacabka ku sidaa ku taageeraana waa ayagoo kale nin kastoo diri karo dil ikhtiyaalkooda bannaan dacooda ayaa bannaan waxay diin iyo iimaan midna leeyihiin malaan ha iska celiyeen islaamiyiintu haddii kale adinku dhexdiina inta isku soo laalaabatan kanaa jidaaya kanaa jidaadhaa ka tashada wallaahi ilaah baan ku dhaartay heshiiskama dambaysa ayaa jira waxaana heshiiska laga soo wariyay u s da marka ugu dambaysay oo ah in ay doonayaan low ay meesha dabta inay saamka baabi'iyaan wabilaahi saasayna rabaan oo kulligood saasay doonayaan oo inan meeshaan dad diinuhu joogin ee rabbigii ka xisooda subxaana wa tacaala waa xaqu sidau yahay ilaaliya haddaad doonaysaa wanaag haddaanan doonaynin wax wanaag la yidhaha ma jiraan marka ikhwaani rabbi ha laga bogo subxaana wa tacala xaqana ha la ilaaliyo marka waxaa laga doonayaa qof walboo muslima inuu diinta siday tahay u ilaaliyo allah subxaana wa tacala wuxuu qur-aanka ku yidhi waman yatawallaw minkum fa inahu minhum waxaa loola jeedaa ninka gaalo difaaca ninka xoola ku bixiya ninka ayuga jeclaada ninka soo dhoweeya ayuga on buu ka mid yahay sinkridii markuu fasirayay aayaddan hore u akriyey waxau ku sheegay axad walbee carab diinta kamida ka helaa inuu kaafir yahay ibnu xasin markuu waman yatawallaw minkum fasiraya muxuu yidhi waa sida aayaddu tahay waxay yar ninka gaalada weli u noqda ayagoo kamid yahay waana kaafir baxsi ah weligii hadukada haddau doono laba qofoodoo muslimiinta kamid a iskuma khilaafin bau leeyahay labo muslimiinta laba kamid oo iskuma diideen sida anagu marada ugu danno lan hebel tawxiidkau fahmay hebel waa muwaxid hebel waa kida aye waa sarkaalka rajaajuusa kaas tawxiidkau fahmay korku fahmay aye xaquu ku hayaa rabbigiina ka xisooda sidaa ayaa jirta marka allah hadduu qadaro waxa ay dadkaanu yihiin iyo waxa ay mas'aladu tahay waxaan ka warrami doonaa berrito haddaan allah u ijaarsiiyo waxaan idiin sheegayaa nin walbow taagnaw rabbanaa laa tajcalnaa fitnatan lilqawmi الظaalimiin wanajinaa biraxmatika min alqawmi اlkaafiriin gacan ku dad oo diyaargarow gacan diyaargarow waxaa lagu talagalay muslimiinta in la qaybsado waxayna yidhaahdeen hadal laga soo wariyey nimanka siciyada ah oo ayagu dalka gudihiisa jooga hadal yaa badan ma waxay doonayaan islaamiyiintu inay waddanka kan ka dhigaan waddan gabdhahoose ay wada xijaaban yihin inay aqalada ku jiraan ballan waxaan qaadnay oon ballan ku galnay masaajidooda inaan ka dhigano baqaaro gabdha gabadh asturanna aan la helin sidaa haye hadalladaas ayaa yaala sidaa nimanka ku hadlaya aan jecelnahay oo u ducaynaynaan dhinacyada ku wadanaa walaala nala aho ehelnala ah ina aladiina aamanuu uma kafaruu uma aamanuu uma kafaruu uma zaaduu kufraa lam yakun illaahu liyakfira lahum walaa liyahdiyahum sabiila ilaahayna ma hanuuninayo rabbana mis calaa amwaalihim wasdud calaa quluubihim falaa yu'minuu xataa yaraw lcadaaba cadaabkuna saas uga soconaya soomaaliya ilaa ay tooba keenayaan ama dadkoodu diinta ay dad noqonayaan oy diinta alle u gargaarayaan gargaarka diinta allana naftaadu ka bilowdaa nin asagu qaa'ina oo bellow ah oo amaan ka shaqaynayo oo muslim xaqirayaana diin wax uga qaban maayo rabbi aanu ka xisoonno oon dad ilaahay noqono wabillahi tawfiiq allah yaqul xan oo heedi
intaas ka gadaal allah hadduu qadaro subxaana wa tacaala sidaan horeba idinla socotiiyey berrita shanta saac ayaan jeclaa inaan dhigo darsiga aan doonaya inaan ka hadlo oo ku saabsana nifaaq ah laakiin bal waxaan idin xasuusinayaa qur-aanka ilaahay oo nin kastoo nagamida uu jis akriyo ama xisib akriyo ama khaasatan ayba soo bixeen waayaha dambe dad aad u qur aada u qurxi yaqaana oo tajiidka aada u garanaya waxyaabaha uu ka warramayo iyo annagu sidaan u kala fogna waa si yaa badan aad bay u yaa badan yihiin waxaadna moodaa run ahaan markaad eegtid caalamka markaad miisaan saartay khaasatan dadka islaamka ee masaajidda ku tukanaya diinta raba rasuulka sala allahu alayh wasalam hadal tacbiir aada u qurux badan buu bixiyey markuu yidhi gaalada waa idinkala jiidjiida doontaa sida xeerada raashinka ku jira loo rasuulku wuxuu ku xalliyey ma yaraan mase dhibaato waxba ma sheegin laakiin wuxuu yidhi xubbu dunya waa karaahiyat lmowt dhib kale oo na haystaa ma jiro iimaankeenna wuxuu dhuunta la daafira yahay danaha annagu aan doonayna waxaan uga wada hadli kari la-an nahay islaamka seen wax u qabanaa waxaan isu dhihi kari la-an nahay qofka runta haddii loo sheego wuxuu u caroonayaa haddii la yidhaahdo war maalkaaga iyo xooggaaga wax ka bixi aniga maleedha ayaa wax u oranayaa oo xubbu dunya waa karaahiyat lmowt wax kale ma jiraan adduunye jacayl geeri nacayb sidii in lagu yidhi dhiman maysid ma ogtay meelaha madaaficdu ka dhacayso in dadba intaasoo sano ay joogaan oo ina dhimala ay yihiin dadna ayagoon weligood tegin meel maskax ka dhacay ina dhintaan saas ma laguu sheega weli alla weli kama warhaysa arrinta ayada waxaadna moodaa meel dagaal ka socda haddaad tegti ama wax dhacaan ina hore ka dhimanaysa ikhwaani taa aan ka baxno arrinta kale aan ogaano allah subxaana wa tacaala aayadda uu ku yidhi afa xukma aljaahiliyati yabquun waman axsanu min allahi xukman liqawmin yuuqinuun wallahi uma wallah aayaddaa macnaheeda qofka fahmaa wuxuu gelayaa ciriiri aad u yaa badan maanta adduunka aan ku noolnahay ibnu kasiir wuxuu yihi raximahullah isagoo aayaddaa ka warramaya ilaahay sharcigiisa wuxuu ku inkirayaa sharcigaas oo wax walba oo khayra dadka lagu amray wax walba oo sharana dadka looga reebay inay dadku u leexdaan aaraa'da faajidada ah oo kitaabka alle meel aan hayn laga soo qaatay waxayna arrintaasu ku caddahay dad walba oo qaata ra'yi iyo aaraa kitaabka ilaah iyo sunnada dhankaa inaysan muslimiin ahayn dadka iimaankooda suganaya dadka diintooda yaqiininaya dadka diintooda inay runtay u garanaya kitaabka ilaah iyo sunnada nabiga waxa ay nooga ka dhigan maayaan marka dadka annaga aan maanta u haysano wanaagga ama ha noqdeen qabaa'il ama ha noqdeen yani jabhaad ama waxay rabaan ha noqdeen ha la ogaado inay yihiin afa xugma aljaahiliyati yabquun waxa aanu dalbaynaa waa xugun jaahiliya intaan dadkaa raalli ka nahay dadka yaan raalli laga noqonin yaan la soo dhawaynin yaan wanaag loo arkin muslimiinow diintiina u sacayeeya sida aad diintiina dib ugu soo celi lahaydeen aqaladiina ka bilaabo nin kastoo aqalkaaga ku dhaq aqalkaaga asagoon diinu ku dhaqnayn aqal kale waxba ma gaadhsiinaysid waxba ka qaban ma kartid rasuulka sala allahu calayhi wasalam waad garanaysaa markuu shareecadan ka hadlayay siyaala cajiib badan buu u warramay salawaatu ullahi wasalaamu calayh siyaalaha yaabka badan oo u warramana waxaa ka mid a awaamirta uu rabbi siiyey oo ahay waqti ljanaaxaka lilmu'miniin dhinacaada mu'miniinta u jilci dhinaca kalena waxaa lagu yidhi yaa ayuha nabiyu jaahid ilkufaara waalmunaafiqiina waqlun calayhim nimankaa kufaarta oo xaqdiidayaalka ilah inkirayaalka diin diin dadka nacay baxsiga iyo wanaagga dadka nacab oo dhan la dagaalan yadda kula dagaalan afka kula dagaalan munaafiqiinta la dagaalan waqlun calayhim laakiin aad ugu adkow baa la yidhi annaga jabacsanaan bay naga hayaan maxaa yeelay nin kasta ina adeerka u jabacsan yahay ninkaa jabaka ina adeerka waa u jabacsan tahay gobolka ina adeerkaa jooga waa ku noolaan kartaa gobolka meesha kala joogana kuma noolaan kartid waa u jabacsantaha xoogaa u jaljabcansanta waxba meesha ma jiraan saa weeyaan waqlud calayhim sa uu rasuulku yidhi xagga inta lasoo dhigaa la yidhi kana waa ku dhow yahay dhinaca oo jilca kana waa kaafogiyo saas u aad waxaas kaga wax aan ku hayno meeshan oo kalena ma lahan arrintana saas isugu dhurantay rabbi aanu ka baqano subxaana watacaala aan diintan ilaahay nusro u samayno nusrada aan diinteenna u samayno cadowgeenna daakhiliga aan iska dhicino cadowga daakhiliga waxa weeye nafteenna iyo shaydaan ilah waxau yidhi subxaana watacaala alam axad ilaykum ya bani aadama anlaa tacbudu shaydaan inahu lakum caduwan mubiin war miyaan laydinkula ballamin shaydaanka ha caabudinina cadow cad buu idin yahaye berritana waxaa dhici doona odow ilah waxau leeyahay wamtaazu lyawma ayuha almuslimuun dadka waa la kala soocaya muslimiinta oo xagga isugu miirma dhinacaa mara mujrimiintii dimuquraadiyiintii shuuciyiintii qawmiyiintii ugaasyadiiyo xagga taga nabadoonadiiyo xagga isugu gurma dhinacaasa ilah u soocaya dhinacaa xagga mara wamtaazu lyawma ayuha almujrimuun mujrimiinta waxaa layahay dembiyaalka waaweyn dadka galay dadka dembiyaalka waaweyn galana waa dadkaa waa dadkaa markay masaajidka ka baxaana xagga hore ka fadhiisanaya ama aan imaanayn meelaha kiyoosyada iyo hoteelada iyo loojaska meelahaasi ku jiraanoo afar iyo labaatan kastaa waxay gorfaynayaan war kuwii diinta waaba soo baxeen maalmaha saanu ka yeelna afar iyo labaatan kastaa saasay gorfaynayaan sheeko kaloy ku maqan yihiin ma lahan afka ay kala qaadaanba waxay leeyihiin lacag bay yeesheen xaggay ka dhaceen hub bay yeesheen in kala qabooyo lacagtooda ma arkaan miyo ayagu meelay geeyaan bay lala yihiin hub miyaysan u jeedin maalin walba yani waxay ku garaacayaan dadka madaaficda uma jeedaan haye markaas haddana sida ay noo dulaysan maxay nagu yidhaahdeen waxaan meelaha maqaasiimada iyo meelaha dekada noo jooga waa iska xabayna annagu iyo haddawna waxay nagu leeyihin maya oladii naga xabay war inkaala qabooyo niman tuugo ayagu ah haye oo annaga noo haysayna anaguna tuugo kalana ayagu waa kala xabayaan way noo dhiiben haddana dad waxay ku leeyihin maya walaadidaas ka dhicin war saa loo kasooxan war ilaha laga boqo subxaana watacaala war nimankaan waxay nagu hayaan ihaanadan intaan la eg xaggee ka timid ihaanadana waa maxay marka waman yuhin illahu famaa lahu min mukrim sidaa dadkii loo oranayo waa dagaalkii bader nimanka ku diriiray dadka ilaahay ahaaneeyeen aqoonka gaalada ayay ahaayeen ilaah subxaana watacaala diintiisa wau sugin laakiin waxay u baahan tahay diintu qalbi iimaan ka buuxo iyo xibna xaq ku shaqaynaya ilaahna markuu ku sheekaynayo qur-aanka ma oran dadka dadka ugu cibaadada badan alladii khalaqa almawta waalxayaata maxaa mawdka iyo nolosha loo abuuray liyabluwakum ayukum axsanu camala in ilaahay si rabow ogaado midkiina camalka ugu wanaajiyo ayukum aktaru camala ilaahay ma dhihin subxaana wa tacaala ayukum axsanu camala ninka idinkugu ikhlaaska badan ninka idinkugu rushaaga badan ninka idinkugu xaq ilaaliyo oo kula ogaadaa la doonayay haye oo xaqa iyo baatilka kala saaraya oo beenta iyo runta kala saaraya oo sida ay arrintu tahay ugu soconaya taas waa ugu talagalay subxaana wa tacaala haddaad tihi anigu waan cibaado badan oo qur-aanka maalin walba jis baan akriyaa wax uu kaa bedel aan alhammaha meesha taas waxba kama jiraan marka ikhwaani dhibkana haysta aan garano waa dhib ka yimid cibaado xumadeena ilaah baan ku dhaartay ina ilaahayna ahaaneeyen low aan dad diineed nahay haye dadka diineedna marka ayagu ilaahay u gargaaraanba alla u gargaaray gargaarka alla loo gargaaraya waa goorma asxaabu rasuulillah goormaa loo gargaaray marka la tijaabiyey oo wax walba lagu eegay aladiina in makannaahum fi lardi aqaamu salaa waayo dadka marka dhulka la makaninayo ilaahayna u gargaarayo shuruudan bay ka soo baxeen aqaamu salaa way dukadeen lama dhihine way wanaajiyeen bale annagu waan dukanaa laakiin ma wanaajino sakada ayay bixiyaan soo garan maysid annagu sakada ma bixin naqaan qaaraankan bixin naqaan وأمروا بالمعروف معروف كيس أمران أنا بوحان إس أمر لغانا غيركا إيا تلكا أو غرغر إيا هو إيا با لكن إس أمر لغا وناك منكر كان هو إسكر ريوان منكر كأكتنا قرب وبكري هذا مما يتنان با تسكى نوعا سأدوك لما كان من لما كان صلاة كذا عام دغوين انت ولا تدرس صلاة الذكر أقام الصلاة ما لقى صباحي ما يوالدك ولا فرفور الصلاة وحلا جبجب ولا سي صلاة صلاة أو روح بلا سن دقيقة لو جرى هذه لو دهن عليه وهو اللي كل يريد سل أي تابع قرن كذا لا قرني وحلا الله أعلم إله لا قرني حالته حالته وحالته يا فلان ومن نوع أنا نصر ما هشوا هذا دوني اللي أنا وأنا قارن عن جيت الله صدقنا جيت الله أبدا أصحاب رسول الله دقالكي أحد ما أنت كل جبيين قالوا وين جبيين وين كعربين قالوا soo garan maysay markii la guulaysta ka gadaal kontonkii nin oo meesha joogtay ayaa gabalkood ee qur-aan ka tagna meesha markay ka soo dareereen toban nin mooye intii kale ilaahay muslimiinta wou jebiyey aye maxaana lagu jebiyey in yar mukhaalafa yar bay rasuulka galaateen dad min caqiidatihim min camalihim min akhlaaqihim wa aadaabihim wa suluukihim wa mucaamalaatihim wa fii kulli jaanib rasuulkii alla ku khilaafay ma waxay rabaan inay guulaystaan nasrina helaan aye intaasayna ku jabeen asxaab rasuulillah aye maalintii xunayn wa yowma xunayn id cajabatkum kasratukum waad badan tihiin bay islahaan falan tugni cankum shay-an baa lagu yidhi in yar maxaa meesha ka baxay awal allaa lagu tiirsanay allahu akbar baa lagu diridayay markii dambena maxay dhaheen quwadeenna ayaa weyn dadkeennaa tira badan taasi si bedesha arrintu marka garabkana laga baxay ilahi wuxuu yidhi waxba ma aysan idin qaban laakiin rabbi baa rasuulka sugay mu'miniinta sugay degdegna nafsiga baa laidin siiyey xaaladdu sidaa weeyaan marka ikhwaani inta uu xujub nagu jiraan sidaana adinka roon iyo adiga kidaa iyo khalaas dadkii maanta jeeda islaamkana waxay ka bixinayaan nuucaa nuucaa bay ka bixi xarakaadkii la doonayay inay dacwada wax u qabtaan nin ku faanaya caqiido is oranaya lagaama caqiidaroon adiga aad ba sunxiisa u taqaana iyo nin oranaya adigu adduunka joogla ku sameeya iyo nin oranaya adduunka siyaasadiisa la socotaa adigu waad faradigayto yuhuudda waxay la socotaa protokolaadka yuhuudda say yihiin haye iska lajiso yani yani waxa weeyaan dawladkaaga adigu waxa la socotaa waxa yuhuudda samaynaysa saasaa loo qaybsamay marka nin walba meel iskula fiican yahay qadiyadda intay saa tahana wanaag lama gaarayo nin kastoo naftaada xaqay ضعيف إن إسو أرك عبادة ربك كاوضي حيواناتي إخلاص من القلوبة أن كدون دونه أو يعني الدنيا جعل أن حد إسكدقنه مركز سلا إلى هاي قلوبة أن أو كدار على ولاد إلى هو إسكان يوافق الدنيا إلى هو إسكان يتانيا ويا رسولك أي ألك لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم وح الله وح دولك الجوج هذا كب إلا السحابة قلوبته هذا ما آذن مليين لكن ألا مليين ولكن الله ألف بينهم maxaa ilaah ku mideeyey waxau alla ku mideeyey wuu ka arkay dal la mideeyey inay istahilaan maanta uu ilaah naga arko inaan istahilno allana midaynaya mase dagaalka soomaaliya waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay ka dhigo kii owsiya khasrad owsiya khasrad waxaa la yidhaha dagaalkii bucaasa markii oda odayaashii madaxdii saraakiishii hogaamiyaalkii jabhaduhu ay ku dhammaadeen waxaa soo haray dad da-yar iyo dumar markay soo hareen ka gadaalna dadkaa markuu nebigu utagay deg degay diinta ku qaateen dagaalkan waa kii lagu warjeefi lahayo lagu calool dilaaci lahaa saraakiisha iyo nabadoonnada iyo ugaasiyada iyo daanyeerada iyo galaayada meesha fadhida markay kuwaasu dhammaadaanna danba usi taagi doonaan insha allah tacala bikariim markaa ka gadaanna dad maskaxdooda ay wax qaadanayso oo inay wax yeelaan ay suuragalka ay ku soo hari doonaan waxaan allah ka rajaynaynaa inuu ka dhigo iriiri oo wanaag ka dambe waclam ana annasra maca asabri wa ana alfaraja maca alkarbi wa ana maca alcusri yusra laakiin dadkii loo gargaari lahay aan noqono oo sida aan masaajidka u soo gelayno ikhlaas iyo wanaag aan ula nimaano oo aan caloosheenna xaaraanta iyo xardarrada ka ilaalino xaasidnimada iyo xantana aanu iska dayno axad walbowna qof muslima walaalka ha xaqiri haddau qalad galo u naseexay haddau naseexada kaa diido walaalaha kale u dig xanta iyo beenta iyo xaqiritaanka iyo liidinta iyo yani qof walba qofka kala liidayo yaa ayuha aladiina aamanuu laa yasar qawman min qawmin qur-aanka ma laga nasaxay waryaan raggu rag kala xaqiri waryaan liisliidin war qofba qofka kale wax ka sheegaya weliba waan ku oran lahay sabaabka dacwada rabbigiin ka cabsada rabbigiin ka cabsada oo xaqiritaanka iska deeya sheekada faraha badanna ka taga wadkuru llaha kasiira in badan sheekaysta laydinkuma oranay in badan allah xutaa laydinku yidhi lacallakum tuflixuun barta diinta ilaahay dhaqankeedana la imaada una dadaala ayadoo u soo jeeda wanaagga jaantaa lagu gaarayahay wabilaa tawfiiq wallah yaqul aqwari
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد waxaan horey uga hadalnay inay jiraan niman soo saaray wargeys wargeyskaas oo lagu hadlayo in diinta islaamka la baabi'iyo sida oo kale labaatan iyo labadii bisha labiyo tobnaad waa habeenkii jimcada kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo kowda waxaa laga dhegaystay idaacadda yahuudda oo loo yaqaano b b c waraysi lala yeeshay nin gaal ah oo kiristaan ah waraysigu wuxuu u dhacay sida soo socotana warku waa war aada u xun marka dhegaysta ninkaa xukunkiisa oon baan siin doonaa haddii rabbi qadaro subxaana wa tacaala weriyaha idaacadda yahuuddu wuxuu ku yidhi gaalka ka socda yani qolada kiristaanka magacaaga maxaa la yidhaah wuxuu sheegtay in bulxan la yidhaahdo iyo magac noocaas u eg weriyaha idaacadda yahuuddu wuxuu ku yidhi xaggeed ku dhalatay wuxuu sheegtay gaalku inuu ku dhashay waqooyi galbeed weriyaha idaacadda yahuuddu wuxuu yidhi waktigee baa tagtay dalka yahuudda iyo meelaha aad joogtid oo aad waxyaalaha qaar ka sheegaysid ood ka soo baxday kun iyo sagaal boqol siddeetan iyo toddobadii ilaa kun iyo sagaal boqol siddeetan iyo sideedii sidaas ayuu sheegay waxaa sheegay saas ninkii gaalka ahaa weriyaha idaacadda yahuuddu wuxuu ku yidhi yani markuu sidaa ku yidhi hadda ma waxaad haysataa yani diinteed haysataa wuxuu ku yidhi gaalkii masiixiyadda ayaan haystaa wariyaha idaacadda yahuuddu hadalkaas ayuu ninka sii weydiiyo wuxuu ku yidhi xisbiga aada yacni hogaaminayso ujeeddadiisu waa maxe xisbigaas oo ah christian oo xisbi christiana oo yani ka jira somalilan wuxuu ugu jawaabay waxaan doonaynaa inaan ka qayb galno doorashada iyo dawladda laga dhisayo somalilan inaan ka ka qayb galno ayaan doonayaa sidaas ayuu yidhi ninka ka socda qolada gaalada ah weriyaha idaacadda yuhuudda warka ayuu ku soo celiyey wuxuuna markaa weydiiyey imise ayay la eg tahay inta aad haysataan kalsooni iyo dad gaalku wuxuu yidhi somalilan dadka u dhashay qoyskii laba nin ayaan ku leenahay markaan ugu liidanaha hal nin ayaanu leenahay sidaas ayuu gaalku ku jawaabay waxaana u fiirsa hadalka uu ninka gaalkaa odhanayo wuxuu ninka asagaa ku yidhi oo yani yani ma waxaad haysataan kalsooni badan haa buu yidhi maxaa yeelay markaan ugu yaraana qoyskii waa hal ama waa laba qofood sidaas ayuu u sheegay bal waxaa jira saddex boqol iyo konton carruur gaaraysa oo lagu tababaro dalka yuhuudda lana baro diinta yuhuudda idaacadda yuhuudda wariyaheedu wuxuu yidhi oo ilmahaasu diintay haystaan ma diinta yuhuudda gaalkii wuxuu yidhi haa diinta yuhuudda ayay haystaan wuxuuna markaa sheegay gaalku in ilmaha lasoo qaaday kun iyo sagaal boqol siddeetan iyo toddobadii ilaa kun iyo sagaal boqol siddeetan iyo sideedii oo halkaa la geeyey waddanka yuhuudda gaalku wuxuu yidhi carruurtaa waxaa gacanta ku hayda gabar soomaaliyeed oo loo yaqaano luul ayaa gacanta ku haysa oo maamusha taradiyadooda iyo waxooda waxaana si dhaba loo bari doonaa diinta yuhuudda dibna waa loo celi doonaa somalilan waxay noo diideen buu yidhi inay naga qaybgeliyaan dawladda gaalka ayaa sidaas sheegay markii hore laakiin hadda waa naloo ogol yahay hadda waa naloo ogol yahay saasaa meesha ka muuqanaysa waa naloo ogol yahay somalilan waxay nagu dhaheen dawlad diin baan ku xakumi doonaa sidaas ayaana halkaa ka soo caddaatay wax badan bay yidhaahdeen somalilan waan goosanaynaa waqooyiga danta lalahayna yuhuudda ayaa loo goynayay ayay ahayd waa soo caddaatay warar badan baana soo bixi raba gobollo badan ayaan maqalnay in yuhuudda loo goyn rabo iyo qolo kale waxaana halkaa ka soo caddaatay somalilan inay arrintaasi ku jirta meesha waxaa ninkaa isagaahu sheegay oo yacni gaalka ah markuu yani arrintaa ka warramayey magacyadiina miyaad beddegteen ayuu yidhi weriyihii idaacadda yuhuuddu wuxuu ku yidhi haa magacyo xunxun oonan sheegi karin magacooda ayuu sheegay ninka isaga ah wuxuu yidhi oo weriyaha idaacadda yuhuuddi xibne miyaad ka tihiin dawladda somalilan wax ma ka tihiin wuxuu yidhi gaalku haa weliba golaha wasiirada iyo baarlamanka ayaan dad badan ku leenahay oo ficlan siday u hadlayeen waa uu egyahay warkaaso somalilan sidaas ayaa jirta waxayna aynan doonaynaa inaanu ku yeelanno saldhig iyo meel hagaagsan ayay yidhaahdeen waqooyiga hargeysa oo kale sida oo kale waxaa la ii sheegay inay jiraan labaatan nin oo aad isugu xidhan oo ka shaqaynaya ayaguna inay wax noocaas oo kalea sameeyeen dad badanna gacanta ku haya oo ku dhashay galgaduud gobolka loo yaqan say ayaguna sheegteen meeshaa waxaa idinkaga soo baxay waxyaa badan ama ka hurda ama hurdada ka kaca aye shacab soomaaliyeed boqol kiiba boqol muslim baabanu nahay boqol kiiba boqol diinaanu ku dhalanay maxamed iyo cali baana la yidhah luul baa hogaamin somalilan ha la gaarsiiyo in sidaa yani loo dan leeyahay waxaa kaloo loo sii sheegayaa in ay jiraan dad badan oo ingiriiska jooga oo somalilan u socda oo ayaguna saas oo kale u socdaa waxaan kaloo ogaanay inay jiraan dad badan oo aqoonyahana lagu sheegayo oo ka imaanaya yani australia qayb koox yar oo joogta iyo maraykanka oo u soo socda soomaaliya gudaheeda gobollada dhexe iyo somalilan dawladda lagu magacaabo halka laga sheegayo waxaa kaloo la sheegay inay jiraan saraakiil badan oo ka soo degi rabta bariga oo loogu talagalay inay dhib badan geystaan waxaa kaloo la sheegay inay jiraan dad ayaguna noocaas oo kale ah oo imaan raba koonfurta ayagoo ka bilaabi raba meesha imaan rabaan beledka buraxaawo meel la yani la yidhaahdo beled xaawo agihiisa waxaa lagu talageshan yaha layidhi in la laayo niman badan oo culimo ah oo halkaa jooga qabiilka halkaa joogana u badan saraakiil banaanka ka soo socota ayaana ku tala jirta waxay kaloo caddeeyeen inay jiraan konton nin oo ugu tababartay ninkii hore dhibka badnaa inay la dagaalamaan boqol qofood oo kontonku doonayaan inay dalka ku laabtaan si wadaadada wax looga qabto marka arrintu waa sidaa ama indhaha ka ka laabta ama ha ka laaban idinkaa garanaysaan raggaas oo tababar ku maqnaa qaarkood markii hore qaarna ay mar damba baxeen marka dadka noocaas waa dad gaalo ah oo aan ilaahay agtiisa waxba u oolin yani marka mas-uuliyadda meesha taalla waa maxee soomaalida waxay tidhahdaa habartii calaan dhashay ceelkiiba waa laga xumaa yaa calalxuma ku dilin oo aan dhibku soo gaarin adiga soo garanamaysid marka yani ummaddan ayada inay balaaya ku dhacayo wadaadadooduna ceelkiibay cagaxumaayeen oo waxba weyna ayihin odayaashoodiina garsheen bay halka u fadhiyaan oo qaad bay cunayaan intoodii ogoon yani lagu sheegayo inay wax barteen xagga maadigana waa intaa ay ujeeday in la qaybsado gabanla yuhuud noqdeen gabanla ay buudiye noqdeen gabanla ay meel kale ka imaanayaan xaaladda sidaa weeye allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi markuu nooga sheekeynayo ahlu kitaabka dadka lagu sheegayo laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bna maryam way gaaloobeen dadkii yidhi allah waa masiixii ina maryamo ahaa dadka alla ku sheegay way gaaloobeen waqaala almasiix yaa banii israa'iil acbudu llaha rabbii wa rabbakum inahu man yushrik billah faqad xarama allahu calayhi aljanna wama'waahu nnaar wama lidaalimiina min ansaar allah subxaana wa tacaala haye masiix wuxuu ku yidhi war alla caabuda ee ma uusan dhin aniga ay caabuda dadka masiix oo daba socda oo nuucaa odhanaya waa gaalo aan ilaahay agtiisa waxba u olin sidaa oo kale waxaa ka dhacday magaaladatan aanu ku noolnahay niman islaam isku sheegaya inay istaageen ayagoo ka hadlaya kirismaska oy yidhahdeen xoolaha kirismaska loo qalo waa la cuni karaa oy ku mateleen bisha mawluudka xoolaha la qalayo waana mawluudkii maxamed oo kale ka rumaysan yahay tahay kirismaska xun ayay yidhaahdeen sidaa dad waaweyn oo aqoon-yahano iyo culimo lagu sheegayaa ku hadlayay waxa noocaasa ayaanu na dhex joogo oo islaam aanu saa ku nahay anu saa ku guulaysana marka khayr baanu ku gaarno xoolaha maxaa ka macnaa so adigu ciise ma aaminsanid ciise maxuu dhibayaa ciise waa nabiye waa kida ciise waa nabi ilaahay oo xaq ah laakiin waxaa masiixiya aaminsan tahay ciise ma ahan yacni ninka aaminsan diintaasaan haysana waa gaal allah muxuu yihi laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha haalisu talaata wma min ilahin ila ilaah waaxid wain lam yantahu cama yaquluun layamasana aladiina kafaruu minhum cadaabun aliim dad yani ilaah waa saddex ilaah mid kamida dadka yidhi waa gaalo allah waa macbuud xaqa oo keligii ah hadday waxaa kahari waayaan ay ku dhawaaqayaan cadaab aliima oo jirka laxwiyaa taabanaya cadaab aliima oo jirka laxwiyaa taabanaya inta masiixiyadda wardaysa iyo inta taageersan iyo inta diin la-aanta u socota iyo inta xukunka dimuquraadiga doonaysa iyo inta doorashada u sacbinaysa iyo inta xisbiyada dandoonaysa iyo inta xisbiyada badan lacagta ku bixinaysa iyo in alla inta dadkaa soo dooranaysa kulligooda waa kiristaan aan ilaahay agtiisa waxba u oolin waana kufaar cadow alla ah waana dad yidhi kitaabka alle koonka waxba kama ahan waxaana ku sifoobay waxaana ku sifooba dadka maanta jooga aayaddow allah yidhi qul yaa ahla kitaabi lastum calaa shayin xataa tuqiimu tawraata walinjiil ilahay diintiisa waxba kama yidhin ba ahlu kitaab lagu yidhi xataa tuqiimu tawraata walinjiil ilaa aad tawraad iyo injiil sida yahay inu toosinaysaan alla agtiisa waxba kama aanin xataa nuqiimu kitaab allah ilaa aan kitaabkan alle sida ou yahay u toosinayno an aqiimu diina walaa tatafaraquu diinta alle inaad toosidaan ood ayada oogtaan oo u dagaalantaan oonan ku kala tegin baa diin laydinkaga dhigay saasuu rabbi nagu leeyahay subxaana wa tacaala waxaas ayaa naloo faafinaya idaacada yuhuudda waa idaacada qur'aanka noo ah dadkanagu way dul hogtaan idaacada yuhuud baa iska leh dhaqaalaha adduunka yuhuud baa gacanta ku haysa bunuugta yani tacliinta adduunka yuhuud baa gacanta ku haysa yani wakaalada tacliinta oon ilmaheenna u dirno ama iskuullada yuniiska waxay ku qoreen mujallada yani waxa weeyaan marka la galaaska tobnaad mujaladiisa saddexaad waxay ku qoreen hadal yaa badan islaamku waa waxyaalo la soo gurdiyey oo laga soo gudbiyey min alyahuudiya waalmasiixiya ayay yidhaahdeen iyo waxyaalaha kale qowmiyada carabta ay aaminsaneed islaamku waa nuuca waxay yidhahdeen qur'aanku waa hadallo laga soo naqna laysu ar aruriyey oo waxay yihiin la arkin sunnada nabiguna maxamed markuu dhintay ka gadaal ayaa dad caqli lahu sameeyeen fiqiga islaamigana waxaa laga qaatay ayay yidhaahdeen yunaanka iyo yani griiga iyo qolooyin kaloo nuucaasa waxyaala laysu geegeeyo weeye sidaa darteed islaamka wax ansaxay ma jiraan islaamku waxau qabaa gabadha in la addoonsado islaamku waxau qabaa dadka in la addoonsado lagu cayaaro islaamku sharaf iyo wanaag ma lahan saas ayaa ku qoran ilmaheenna waxaabaa lasoo baraa waxaasaa lagu soo tacliimiyaa saasaan raalli ka nahay kuna soconnaa rabbi ha laga bogo subxaana wa tacaala dadkaa kiritaanka noqday way gaaloobeen haddii hore diin u lahaan jireen waman yartadi minkum can diini fayamud wahuwa kaafir fa ulaa'ika xabidat acmaaluhum fi dunya waalaakhira wa ulaa'ika asxaabu naarin fiiha khaalidun dad badan baa uga sareeya oo ku warraya maxaa ka macnaa marmar waxaad maqlaysaa dadkuga odhanaya haddii walaadadii la waayey maa dadku kiritaanka iska raacaan haddii walaad la waayo kiritaan baad noqonaysaa miya haye mar waxaad maqlaysaa carabta anagana dhibtay dadka haddii carabta wax u qaba weysa waa inay gaalo iska noqdaan diinta ma carabta iska leh adigu ilaahba malihi ilaahba malihin marka diintu waa diin carbeed marka halkaas waxaa ka soo cadaaday hadday carabtu shilin maad idin siido ayadaba sujuudaysaan oo loo sujuudaya hadday gaalada cad lacag bixi ayadaa loo sujuudaya waxaana taa u daliila oo ku cadaynaya dhowr boqol oo gofol oo soomaaliya ayaa lagu xiray jidda ayadoo la tarxiilayo kulligood waxay u dukadeen baytulmaqdes maxaa idinkugu dhaca markii la yidhi xaramka carabtan siina yidhaahdeen ummadeenna inaysan diin layn taasaa ku cadaynaya nimankii dhihi jira dadkan waa gaalo ee halaga fiirso waa la yaabi jira laakiin inay caqli lahay haddaan gartay oo wax meesha lagu hayaal arag waxaan waraaso iyo dhaxal iyo waxbay noo soo gaadheen laakiin weli nooma aysan soo gelin faclam annahu laa ilaaha ila allah dadkanaga inta u garanaysaa waa wax yar wax yar weeyaan rabbi aanu ka baqanay subxaana wa tacaala waxaasaa la dhegaysan rakaabaan ku farxaynaa ilmaheenaan diraynaa gabdhaheenaan diraynaa wahaakada sidaas arrinta ku socotaa xaaladda noocaasa waxa yaa badan oo kale oo jira arrin yaa badan oo ay soo qoreen qolooyin kale ay wax ku sheegayaan niman jooga maraykanka oo isku magacaabay inay aaminsan yihiin qur'aanka qur'aankaanu aaminsanay noocan ma laakiin waxaa arkaynaa in axaadiisu ay tahay hadallo iyo waxyaalaan loo baahnayn maca daalika qur'aankun xataa mujtamacaadka adduunka lama socon karo meelo badan soomaali ayaa nahabay dhaheen af soomaali bay wax ku soo qoreen sidaas ayay ku hadleen marka ummaddii boqolkiiba boqol lagu sheegi jiray boqolkiiba siddeetan maanta waad ujeedaan gacantay ka dhacday soo celiya oo rabbigiin ka cabsada oo hurdada ka kaga cab oo aan dad alla noqono oo aan ogaano dadkanagi inay marayaan ina aladiina irtaduu calaa adbaarihim min bacdi maa tabayana lahum alhudaa ashaydaanu sawala lahum waamlaa lahum shaydaanka balaay u kuxiyo u meeriyey maxaa yeele dalika biannahum qaaluu liladiina karihuu maa nazala allahu subxaana wa tacala waxay rabbi soo dejiyo o dhan bay naceen way kahadeen diinta alleh camalkoodana waa la baabi'iyey ninka kufriga iyo ilxaadkaa ku dhinta waa gaal diin ma hayso ilaahay ma yaqaan waxba uma yaalin ikhwaani hurdada aan ka kacno waxaan allah weydiisanaynaa inuu dadkeenna soo hanuuniyo wax garan maayaane haddausan hanuun ugu talagelinna dadkaa dadka baabiyaynaya inuu tirtiro oo u aqbalo ducadii nabi nuux oo ahayd rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara inaka in tadarhum yudilluu cibaadak walaa yalidu ilaa faajiran kafaara puntland dal lagu magacaabo gobol ka mida waxaa la iiga sheegay inay warqad soo qoreen waxayna soo weydiiyeen su-aalayaa badan su-aashu waxay tahay yacni sida soo socota waxaa ku qoran annagu ma hayno diin meeshana lacag baan usoo doona kama tegi rabno waxnaaga noo mahriya ma haysano gabdho caddaana ayaanu la saaxiibnay saasaanu doonayna inaan la noolaana maxaa laga qabaa haye maxaa laga qabaa oo maxau bal waxau kuga hadlay u fiirso hadalka noocaasuu kuusoo qoraya nin dan markaasuu le saasaa jirtay bal hebel bal waxaasa la eego yacni dadka xeraday ka socdaan xerada xerada laga socdaa waxa in xerada laga socdana ku caddaynaya waxay dadku leeyihiin labayka labayk labayka oroba labayk taasaa ku caddayn taasaa gacmo kor u taagan yihin orobay labayk baa lagu hayaa taasaa ku caddaynaysa waxaana ku caddaynaya meesha adduunya jacayl aan ka gaarno xubbu dunya wa karaahiyatu mowt ikhwaani allah hana soo siiyo nasri deg degana rabbi hana siiyo aan ku talagano in naloo heshiiyey la doonayo dhiiggeenna in la kiisado la doonayo ilmaheenna in laga becmisaro la doonayo saraakiishu inayna gadato aadna ogaataan dhiigka daadanaya dad bau lacag ugu fadhiyaa oo lacag badan ku qaata lacag badan dad baa ku qaata lacag badan dad baa ku qaata waxyaalo badan aad baa loogu farxaa waxa cajaladaha laga duubaa waa la og yahay niman kastaa wax u bum garaynaya xoolaa la siiyaa xoolaa la siiyaa sargaal kastaana meel buu ku xihan yahay mid walbaana ilmo ou aruuriyo raba inuu meel geeyo shan boqol iyo dhowr baa la jeclaan lahay sanada in la geeyo baa la yidhi isugu dhay saddex boqol baa la jeclaan lahaa qolo kale wax kala loo dhiibi lahaa waxbaa la sheegsheegaya ceebo badan baa soo baxaya waxaana soo baxday oo caddaatay dad waaweyn oo ikhyaar loo malaynaya inay dadka gataan dad waaweyn oo ikhyaar loo malaynaya xaaraanta inay ku socdaan waaweyn haddii ikhyaar loo malaya odayaal ah ikhyaar ay ku sheegayay aqoon-yahana ah alla isu xisooday isu xisooday nin walba yaan ceebtooda banaanka imaanin maalinta dambe allah subxaana wa tacaala uu qadari doonaa waa laga yaabaa ama wayba noqon rag waaweyn halka fadhiya inaan idha hebel baa ku jira meel hebla magacaagaa meel hebla ku qora walciyaadu billah اللهم اجعلنا من اهل الجنه ولا تجعلنا من اهل النار ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaan maalmahan soo qaadanay dad ridoobay oo diinta islaamka ka laabtay arrimahooda waxaan doonayaa inaan dhowr kelima ka sheego riddada dadka islaamka ka ridoobay riddada luqa ahaan waxaa lagu yidhaha in shay laga laabto oo shay loo laabto riddadana waxaa la yidhaha waa afxasu lkufri kufriga waxa ugu xun oo ugu quxiga badan weeye waxaana la garanayaa qofka ridoobay camalkiisa way baabi'isaa waxay culimmada shaaficiyadu qabaan haddii uu qofku riddada ku dhintaa camalku ka burayaa culimmada xanafiyaduna waxay qabtaa isla marka uu ridoobaa camalkiisu burayaa waxaa laga tixraacayaa aayadda qur'aanka ou rabbi yidhi waman yartajid minkum can diinih fayamut wahuwa kaafir fa ulaa'ika xabidat acmaalum fi dunya waalaakhira wa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun dadka diinta islaamka ka laabtay sidaa ku dhintay waa gaalo camalkoodana adduunka iyo aakhirada mid la baabi'iyo weeye waxayna ka mid yihiin reeraha naarta ku waaraya sida uu rabbi caddeeyey subxaana wa tacaala riddada sharci ahaan waxaa lagu yidhaha in laga laabto islaamka ee kufriga iyo gaal gaalnimada iyo diin la-aanta loo laabto ayadoo qofka ka niye ah ayadoo qofka uu sidaa goostay laakiin qofka haddii lagu qasbo gaalnimo inuu ku dhawaaqo ee marka qalbigiisana uu iimaanka si dhaba ugu sugan yahay wa qalbuhu mudma'inun biliimaan ou yahay yani dhibaato badan ma lahan oo arrintaas ayadaa rasuulka ayaa ka hadlay aayadda qur-aanka ayaa caddaysay waa lagu qasbay naftiisa ayaa inay baxdo ay taagan tahay markaasuu afka wuxuu ka yidhi kelima kufriya laakiin qalbigiisu wuxuu ku degan yahay ou jeceliyay islaamka iyo diinta mana gelin marnaba inuu gaaloobo axadka noocaasa axad isaga wax soo gaarayaan ma ahan waayo allah baa ka sheekeeyey subxaana wa tacaala laakiin qofka qalbigiisa ka jeclaada ama gaalnimada goostay ama jeesees iyo istihzaa iyo xaqiritaan ula jeeda ou diinta islaamka ay xaqirayo axadkaasu waa murtad waana gaal waxyaalaha lagu ridoobo waxa weeyaan in islaamka laga laabto kufriga loo laabto sida qofku inuu allah jiritaankiisa inkiro ama uu inkiro allah inuu koonka kan khalqay cirka iyo dhulka iyo waxa ku dhex nool ama uu qofku ogolaado in ay jiraan wax ku tasarufaya oo wax ka qaban karaya cirka iyo dhulka oon allah ahayn subxaana wa tacaala arrimahaas waxay ka mid yihiin waxyaalaha lagu gaaloobayo rususha ilaahay mid ka mida in la beeniyo ama mid ka mida la inkiro ama kulligood la inkiro sida qofka rasuulka alla inkiray sala allahu alayh wasalam rasuulullahi maxamed sala allahu alayh wasalam dad badan oo maanta jira waxay leeyihiin sida soomaalida oo kale nebi maxamed carab buu haya maxaa kaa galay waa carabe ciisaba reer banu israa'iil buu haya maxaa idinka gala ma nabi afrikaana doonataan oo soomaali ah haye maxaad ka doonaysaan waxaad maqlaysaa nabi carbeed oo haaye nabi carbeed maxaa kaa galay maalin caraba haye nabigu hadduu nabi carbeed ahaa nebi maxamed sala allahu alayh wasalam oo ay waxaad ku diideen inuu carab ay ew yahay waa maxay qolada ka daba wareegaysa masiixiyadda oo odhanaya anagu ciisaanu raacnay ayagoon wax ciisa ay aan garanayn ciisa reer banu israa'iil buu ka dhashay israa'iiliyiin baa tiin marka yuhuud dhalashadiina waa sidaa awlaadda yacquub awlaaddii nabi yacquub shaqo kuma lihiin marka waxaa marka la doonaya in la keeno nabiga aad raacaysaan oo afrikaanka ah markay arrintu tahay nabigaasi waa reer fulaan nabigaasi waa reer fulaan nabigaasi waa reer fulaan rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala axadka rasuulka beeniya ama ku jeeseesa ama xaqira waa kaafir murtad ah oo baxsi ah rasuulka qofka xaqira muslim ma ahan arrinta ayada ha lagu talagalo ama diinta islaamka wax ka mida wax ka sheega sida dadka xallisha zinada liwaadka khamro cabidda ribo qaadashada iyo qawaaniinta wadciga oo bani aadamku dejiyay inay qur'aanka iyo xadiidka ka qaymo badan tahay sida dadka aaminsan dimuquraadiyadu dadka way uga roon tahay qur'aanka iyo xadiida gaalo weeyaan ha dukadeen ha soomeen sake ha bixiyeen ha xajiyeen kufaar weeye murtadiina oo diinta ka laabatay qawaaniinta wadciga qur-aanka way ka qiimo badan tahay qofka aaminsan maslaxada bani aadamkay ka og tahay waxay diin leeyihin ma lahan axadka waxaa laga doonaya inuu noqdo muslim xaqiiqi ah oo u arko nolosha runta inay qur'aanka iyo xadiidka tahay qofka bani aadamka waa qaldami karaa hadday zina ka dhaceen waa inuu aaminsan yahay inuu gafay oo ilaahay u tooba keeno haddaba waxaa waa inuu aaminsan yahay inuu gafo oo ilaahay u tooba keeno waxaa sidaa lamida dadka xallisa dadka abriyada ee beriga oon waxay bi'iyeen la arag dhiiggooda iyo maalkooda sida dadka u taagan inay gumaadaan amay baabi'iyaan dadka diinta dadka diinta nimanka noo soo qoray warqadaha waxay nagu yidhahdeen ha la baabi'iyo kuwa masaajidda ka hadla xukunka islaamka doonaya qur-aanka waxaa lagu dhaqa odhanaya dadkaasu diinta way ka ridoobeen hadday horey ugu jireen hadday hore ugu jireen oy islaam hayeen way ka ridoobeen sidaa weeye xaaladdu dadka xallisay dhaca iyo boobka halkaas waxaa ka garatay agsarka dadka aanu ka dhalanay inay diintooda ka ridoobeen waxaanu marka odhanaynaa allah subxaana wa tacaala ehelkeenna soo hanuuni gaalaraac ayay noqdeen oo way duloobeen allow diintaada tus haddaad wanaag la doontay weeye haddii ilaa halaag la doonana isaga caalamka ka qaba doona xaqiiqada noocaas weeyaan muslimiintu waxa ay ku kulmeen xaaraannimadooda sida khansiirka cunitaankiisa iyo waxa lamidka ah qofka xallisa oo bannaystaa waa gaal waa murtad gaalnimadiisu waa midii xumayd weliba waa ridda nabiga oo la caayo oo lagu jeeseeto nabi ambiyada ka mida oo la caayo diinta oo la caayo ama in la dacniyo kitaabka qur-aanka iyo sunnada nabiga ama in la ogolaado axad bani aadamka ka mida oo nabi maxamed ka dambeeyey in waxyi lagu soo dejiyey sida nimanka qadyaaniyada la yidhaha waxay aaminsan yihiin qadyaaniyadu waa gaalo waa murtadiin waa nimanaan diin iyo iimaan midna lahayn ilaahayna aan oqoon subxaana wa tacaala axad kastoo aaminsan in waxyi lagu dejiyo qofka nabiga maxamed ka galaaleeya ama awlahulmaxfuud daalaxdo axadkaasu waa murtad ha lagu talagala sida ayadaa dad badan ba aaminsan lahulmaxfuud inay soo akriyaan dad badanna aaminsan qur-aanka inaan loo baahna ay qur-aankana ayagu garanayaan qur-aanka waxaa u baahan iyo axaadiista nabiga qofkan lahul maxfuud akrista karan bay kuleeyihiin haye qofkaan wax u imaanay qofkaan lala soo hadlay yaa kula soo hadla axadka kula soo hadlaa waa qofkee war rabbiha laga boqo subxaana wa tacaala war waxaasu diin ma ahan waxaa kaloo lagu gaaloobaya ilqaau lmusxafi alqaaduuraat kitaabka qur-aanka in lagu tuuro meelaha qashinqubka ama laysku taago ama kutubta xadiidku ku qoran yahay mid kamida dhulka inta lagu tuuro laysku taago ama qashinka lagu daro ama magac magacyada ilaahay kamida la ahaanayso sida bismillaah allah iyo magacyada ilaahay mid kamida waxaa lagu gaaloobayaa amar awaamirta alla bixiyey kamida in la xaqiro ama la fududayso sida xijaabka oo kale xaaraanta ha laga tago ragga iyo dumarka ha la kala sooca oo kale waxaas waa kufri waa baxsi waa murtadiin diinta allay ka laabteen dadka noocaasa arrimaha lagu lagu gaaloobay ka mid tahay bal dadkanagi aan usoo laabane waxaa ayay ku wada dhaqmaan nin xaqirayo diinta caayaya nin odhanayo xiblo looma baahna nin haye bal aan dib isugu soo laabano waxaa laga yaabaa caamo iyo culamo inay nagu yaraadaan wax diinta sida yahay ugu sugan aad aad baa laga yaaba inay nagu yaraadaan axad walbow naftaada sugan oo rabbigaa ka bag subxaana wa tacaala waxaa loo cudur daarayaa intaa wax kamid a hadday ka dhacaan qofka diinta soo galay hadda oon wax uu ka ogay axkaamta laaradoon ku soo dhex barbaarin muslimiinta aan oqoonin iyo kitaabka ilaahay wahaakada axadka noocaasa waa loo cudur daaraa bay muslimiintu leeyihin laakiin weligay islaam baan ahay waa ku dhasho hooyaday baa lagu mahriyo culimolajoog baan ahay oo xaqaan caayaa waana necbahay dimuquraadiyaan jeclay kitaabka qur-aankana maslaxada dadka ma yaqaan xijaabka iyo naagahan dadan waa dhaqan carbeed nabigu waa nabi carbeed diinti waa diin carbeed waa gaalnimo murtadnimo oo loo bareeray odayaashanadii duqowdanadii nabadoonnadanadii saraakiishanadii dhallinyaradannadii agbarkoodu murtadiintaas ayay noqdeen maxaa yeelay saasay aaminsan yihiin waxaaba xaaladooda u bareertay oo rabbiha laga boqo subxaana wa tacaala rabulciza waxau ku celcelinayaa yaa ayuha aladiina aamanuu man yartada minkum can diin axadkii diin lahay ee diintiisa ka laabtay ilahay uma baahna waxna ilahay ka dooni maayo waxau rasuulku ku yidhi xadiid ku sugan bukhaari iyo muslim man badala diinahu faqtuluuh axadka diinta bedelay dila murtadka maxaa loo dilayaa diinta islaamku waxa weeyaan sida la garanayo waa manhaj kaamil ah oo nolosha loogu talagalay waa diin iyo dawla waa qiyaada waa musxaf iyo seef xugun yani la xakumo iyo maamul lagu socdo sidaa bacdamaa ay tahay nolosha adduunka iyo aakhirada ayay damciday ninka yidhaahda looma baahna marka waa nin la dilo maxaa yeele waa nin yidhi khaaliqa koonka abuuray maslaxada bani aadamka ma yaqaano waxau garanayaana ma jiraa rabbiha laga boqo subxaana wa tacaala rasuulku waxau ku yidhi xadiis saxiixa oo ibnu maaja iyo kayrku qorayaan markii ninka la yidhaha cusmaan binu cafaan radia allahu canhu lagu soo koray meesha lagu dilayey dadka ayuu inta usoo baxo ula hadlo waxau yidhi waxaan maqlayaa inay dil ii yaboo hayaan rasuulka ilaahayna waxau sheegay sala allahu calayh wasalam axad muslima lama dilo ilaa isagoo guur xalaala gala inuu dinaysto mooyaane ama qof muslima inuu xaq la-aan ku dila mooyaane ama isagoo diinta soo gala inuu ka laabto mooyaane aniga jaahiliyadii iyo islaamkii midna ma sinaysan axad muslima ma dilin diinta kama ridoobin maxay ii dilayaan ad ugu haystaan bal dadkaan weydiiye ayuu yidhi cusmaan binu cafaan radia allahu tacaala canhu haye axadka diinta markuu soo galay ka gadaal ka ridooba waa in la dilaa ridda bacda islaam waa axad la dilayo sida oo kale waxaa sunanku qorayaan ibnu maaja lagu soo saaro xasana rasuulku xadiid ou yidhi sala allahu calayh wasalam allah laa yaqbalu camala mushrikin axad mushriga camalkiisa alla ma aqbalo kaasoo alla u shariig yeelay bacdamaa aslama markuu islaamay ka gadaal xataa yubaariqa min almushrikiin ilaa uu mushrikiinta soosoo soo faaruqayo oo uu muslimiinta ku soo biirayo oo uu muslimiinta ku soo darmayo camal lagama aqbalow nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam axad walbee gaalada haleelay axad walbee gaalada ku darsamay axad walbee gaalada ammaanay axad walbee gaalada mabaadiideeda soo dhoweeyey waa murtad aan diin lahayn wax laga aqbalayaana ma jira wax camala oo laga yeelaya ma lahan nin kasta oo diinta ilaahay taxqiir u soo jeediyey in yar ama in yar oo dacniga qur'aanka u soo jeediyey waa murtad waxaa loo dilayaa ridda waa kaafir waa mulxid waa mujrim sirig waa midaan allah shaqa ku lahayn iyo diinta islaamka midnaba xaqiiqadu nooxa weeyaan axad walbow sidaa garo oo la soco dadkaa ridoobay oo diintoodii ka laaftay oo nuucaas noqday marka yani ay xaaladooda halkaasay xaggay taagan yihiin waa ridoobeen naarta dadkeeda ayaa lagu daray camalkooda waa la baabi'iyey marka maxaa ka dhalanaya ninka ridoobay ama naarta ridowday guurkii aya qofka iyo qofka kale ka dhexeeya wax kama jiraan weeye ninku haddau ridoobo naagtu way ka furan tahay naagtu hadday ridoowdo ninka way ka furan tahay haye axadka salaada inkiray ama sakada inkiray ama liiday ama yidhi salaada la foorfoorasanayaa waa maxe sakada la bixinayaa waa maxe xadkan carabtaa iska lehe waa maxe noocaas oo kale ku hadlay waa murtad wax ku maharsamaa ma jiraan culammada islaamkana uma banaana inay naag u guuriyaan sida nimanka salaada duka dila waa murtadiin waddadan diin shaqa ku lahayn naag ku maharsantaa ma jirto xaqada noocaa weeyaan muslimiintu waxay isku waafaqsan yihiin murtadka in la dilo waxay isku hayaan waxa weeye naagta ridowda see la yeelayaa jumhuurulculamaa waxay qabaan ha la dilo culammada qaar waxay sheegeen ha la xabiso marka hadalka ay jumhuurtu isku hayaan waxaa kala saaraya xadiid ou soo naqliyey saaxibu nayl xaafid ibnu xajarna uu odhanayo waa xasan oo odhanaya yani rasuulku markuu mucaad u diray yamanta waxau ku yidhi nin alla ninkii diintiisa ka laabta xaqa ugu yeero diinta soo galdhe fa in caada fadaaka hadduu soo galo faraha ka qaad wailaa fadribhu biseef hadduu soo geli waayana surka hore u goy markaasoo waxau ku daray ayuma imra'atin irtadad haween alla haweenta diinta ka ridowda u yeeroo xaqa u kaalaydhe hadday soo gasho faraha ka qaad hadday soo geli waydana surka hore u goy waa maxalkii laysku hayay waana sida ay jumhuurtu qabaan nin iyo naag inaysan farqi lahayn qofka diintaha ka ridoobay islaamka caydaha laga daayo dadka soomaaliyeed oo islaamnimada sheeganaya oo maqaayadaha iyo meelaha lagu qayilo diinta ku caayayo ha loo sheego cayda haddaanan islaamka ka dayn wallahaan ilaahay dhibka idinka qaadayn dulligana idinka bixinayn waxay nagu odhan jireen soomaalidu say u dhan tahay waqooyiga markuu dagaalku ka dhacay waxaa loogu galay reer waqooyi diinta iyo nabigay caayi jireen adinka reer koonfur maxaa laydinkugu duurgalay ilahay idin gubay haddaanan diinta caayi jirin oo goboladiina ilahay u baabi'iyey haye maxaa la bal ii sheegay saasa iga jawaaba reer waqooyi waxaa loogu duurgalay oo balaaya ugu timid diintay caayi jireen adinku haddaanan diin caayi jirin oo dad diineed ahaydeen maxaa la idiin gubay dagaalku waaba iska taagi lahaye gobolada joogteen kuwaas oo xoogaad mooda inaamaan ugu soo laaftay adinka maalinba maalinta ka dambayda balaaya idinku sisxataa waa maxay dibkaana waa sidee yani ururada burcadka ee ka dagaalama xamar oo kale nimanka hogaamiya nin kamida waxaa la ii sheegay inuu intaasoo milyan ku bixinayo kuna bixiyey sida dib loogu dhisilay kaniisadii xamar ku siiyey oo gaaladu lahaad marka waxaa la rabaa in nasri soo laabto ha soo laabtma yimaado haye waa islaam kaniisaday dhisay war dadka kaniisadaha fura iyo kuwa kaniisadaha dhisa iyo kuwa ka shaqeeya oo noocaasa waa muslimiin murtadiina maxaa yeelay islaamkuba qiimo lama lahan maa maxay dhulka taagan ma wax laga qabto ma wuxuu isbedelaa war rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala dadkanaga abtarkoodu ridooye kolkeenii gaala raac noqoy ee allow diinta ku soo celi la yidhaha maane dadkii diinta ka teg mana rabaan inay saramina waa ujeedaa marka naaga kuma maharsamaan waan la yaaba waxaan idhi xaggee jibli iyo mooryaano ka timid ilaa murtadiin iyo murtadaad baa iska dhalay oo awala waxay ku dhasheen aan la aqoon ma jibli iyo mooryaana guur xalaal ilma ku dhashay noqon lahaayeen haye ma saasay noqon laheedba may odagee baa ridooba horay diinta u caayo gabadhiisa xijaabka u diiday haye inatii baa ridowda horay sentarka utegi jirtay gaalada aheed kana ridooba waxa waaye wasiir amase sargaal sare oan kitaabka qur-aanka maqli karin iyo sunada nabiga maba maqli karaba maba arki karaba haye hadduu masaajidka soo gala waxa u soo galaa maalmaha ciidda iyo bal aad soo eegta iyo dhaqankii soomaalida waxba hakatagin qaarkii laakin diinaan rabaa iyo islaam baan ahay iyo waxaa midda meesha ma taalo rabbi aanu ka boqano subxaana wa tacaala aan garanno dadkaas inaysa islaam hayn axadka ridoobay arrinta labaadu agtaalla waxa weeye wax ma dhaxalo lamana dhexli karo ehelkiisa ma dhexli karo يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله ومن ربه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقولوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جميع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا